agaasimaha waxda arrimaha bulshada degmada gurceel xasan mahdi geedi iyo xafiisii kulanka la qaaday gudiyada xaafado iyo guddoomiyaha isboortska degmada saytis lan dardargeliy howlo xaafado ee degmada iyo hang sportiska kulanka hoose gaareh diirada lankasaaraay gobodowka bilo barakeysan ramadaan koob ciyaareed lankatiragali kooxo ku dhisan degmada gurceel ee siyeedka waxhood ee degmada saytiya ka koobanta kulanka kureed wayba warbaahinta la hadalay agaasimaha waxda arrimo bulshada degmada gurceel xasan mahdi geedi waa inuusi sheegay in dhammaan qodobadii kulanka laha qaaday dhammaantioo laska rahi
waxaan kulan la qaadanay xaafadaha gudoomiyayaasha xaafadaha degmada iyo gudoomiyaha sportska degmada gurceel gudoomiye cabaas waxaan kaga hadalnay arrimo badan oo la xiriira shaqooyinka xafiiska waxaan si gaara kulankanaga maanta oo ugu saabsanaay tartamaadkii la qaban jiray bisha barakeysan ee ramadaan oo kaalin ama door muhiima ay ka qaadan jireen gudoomiyayaasha xaafadaha iyo kan sportska labadaba caadiyan markii la gaaro bisha ramadaan waxaa la qabtaa tartamo kala duwan hadduu yahay mid sportis hadduu yahay tartan aqoon iyo hadduu yahay mid qur-aan iyo diin intaba la xiriira sida caadiyanba waxaan rabnaa tartamadii la qaban jiray inaan dib u howlgelino qabano waxaan ku jirnaa diyaargarowgooda iyo agaasinkoodii ayaan ku jirnaa si gaara kulankanaga maanta waxaa marti noogu ahay oo nala jooga guddoomiyaha sportiska waxaana isla qaadanay in la qabto tartan sportis oo qurux badan oo ka duwan qaababkii tartamada hore loo qaban jiray bisha barakeysan haddii alla idmo waxaan qaban doonaa tartan sportis ama banoni ayaan qaban doonaa waxaan u qaban doonaa waaxyaha magaalada ayaan u qaban doonaa sideedda waaxay magaalada ka kooban tahay waxaan sameyn doonaa shuruuc iyo xeerar lagu haga ayaan tartanka intuu socda iyo xafiiska waxaa naga saaciidi doonaa xafiiska sportiska sidoo kale waxaan rabnaa in ciyaartooyda ciyaareysa waaxyaha sida aan kulankaba kusoo hadal qaadnay inay noqdaan ciyaartooy isku dhafa oo qeybaha dhalinyarada ka kooban waxaan rabnaa in kulanka intuu tartankaas intuu socdo inuu noqdo mid qurux badan dhalinyarada isku dhex galaan waxa waaye horumarka bulshada iyo firfircoonideedana kaalin ka qaato waxaa si gaara ugu mahad celinaya guddoomiyaha sboortiska degmada guddoomiye cabaas oo mar walba u taagan horumarinta sboortiska degmadan wuxuu soo saaray kooxa aada u badan oo waxa waaye ilaa dhowr heer leh heerarka kala duwan sboortiska leh wuxuu soo saaray ciyaartooy la jaan qaadi karto degmooyinka dariskanaga ah ama kuwa kale ee soomaaliya oo haddii ay dhacdo in tartamo ay degmada magaalooyin kale tartamo la gasho ciyaartooy u diyaarsan uu soo saaray si gaaraan waxaan leenaha guddoomiye waa mahadsan tahay shaqada adag ee bulshadaada a u hayso kaxafiis ahaan tartankan intuu socdo waxaan rabnaa inaan ka qaadano kaalin firfircoon inuu xafiiska hago annagoo xafiiska sportiska kaalmaysanayno in sidoo kale abaalmarinadiisii iyo waxa waaye tartanka markuu dhammaado waxyaalihii loogu talagalay inaan sii diyaarin haddii alla idmo sidoo kale waxaan rabnaa inaan diyaarino waxyaalaha fududeynta kula tartanka inuu socdo intaba hadday dhan amni tahay iyo hadday dhan dhaqaalo tahay iyo hadday dhinac walba loo baahan yahay in noqoto guddoomiye intaba xafiiska inuu kaa garab istaagaan rabnaa haddii alla idmo insha allahu tacaala bulshada reer gurceel waxaan leenahay soo dhawaada tartamo qurux badan oo la qaban doono kusoo dhawaada dhalinyarta waxaan leenahay diyaar garooba bisha barakaysan waa noo dhow yahay ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa inaan cibaadiya caafimaad ku dhammaysanna haddii alla idmo aadaan u mahadsantiin kulanka naga maanta intaas ku saabsan wabilahi towfiiq